bismillahi raxmaan raxiim walaal anigu maamul goboleed koonfur galbeed dhinaca hay-adda anaga mas-uulka ah anagaana joognaa xaaladaha meesha ka dhacan waa la soconaa wax wixii qarsoon oo anigu aan aan garanaynin waa iska dhici kartaa oo koley laamo amni ah oo kala duwan ba dalka jooga oo ayaga dhan howlgaladooda kala duwan laakiin anigu kaas ahaan markaan ka hadlo magaca hay-adda anigu aan maselo anigu janaali kumaan ogeena daacish iyo xeradeeda bal waxaan ku ogaa meeshaas maarata inay joogaan qalooyinkan kale oo al-shabaab ah inay joogaan oo weliba ay shiriyaan odayaasha iyo qabaa-ilada deegaankaas jooga halkaas ay ka arimiyaan laakiin daacish maan ku ogeen in weerar la qaaday oo meel daacish joogta la burburiyeen idaacadaha amin websayadaha qaar unban ankaas laakiin waxa anigu aan makooxayo mise aan xaqiijin kara ma aha wa waa gartay marka guud ahaan la fiiriyo ammaanka gobolka shabeellaha hoose oo weeraro ay kusoo noqnoqdeen oo janaale weeraro ka dhaceen oo marka hadda ka hor al-shabaab weerartay guud ahaan ammaanka gobolka balfa naga siiy wixii ugu dambeeyey jawiga aad buu u xun yahay wadooyinka way degmooyinka waxay kala kala go-an yihiin malaisku socon karo degmo degmo kale u bixi karta malaha waxa usii dheer intaas isbaarooyinka isbaarooyinkii baa maaragtay meel kasta dhooban oo reer isbaaro qabiil maleeshiyaad isbaaro mataqaana utaalo lagu leeyahay ciidan military bay utaalaa lagu leeyahay isbaaro utaalo shabaabka isbaarooyinkii nin kasta wuxuu qof walba wuxuu ka dhigtay qof kasta oo qori wato wuxuu jidka u taagan yahay oo shacabkii iyo ummadii maaragtay mareysa ayuu waxaa laga raadinaya maaragtay nolol waxaa laga raadinaya marka shacabka runtii way dhibaateysan yihiin waa gartay amnigana wuu xun yahay aada buu xun yahay marka wax caqabada hortaagan in maamulka ama awoodda ciidanka dowladda soomaaliya kuwa amisom lagu fidiyo gobolka maxay tahay oo al-shabaab ay ugu xoogan tahay maxaa maxaa caqabada hortaagan dhibaatadu waxa weeyaan haddaa weydiisid maxaa hortaagan waxaad moodaa in policy level ay tahay mise dhinaca siyaasada guud oo maaragtay aan weli loo loo loo loo dhameyn meeshii maamul goboleedna way tahay haddana waxa weeyaan policyga lagu shaqeeyo oo alaamaha amniga ku shaqeeyaan militariga dowladda dhexe u ka amar qaataa amisomka joogta nafteeda waxay ka amar qaadataa dowladda dhexe sector oneka sector oneka oo ugaandhiska ciidamada waxa weeyaan waa shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa banaadir marka maaha dad u go-on ma aha maamul goboleedkaas koonfur galbeed boolicigooda toos ugu xiran ma aha weli waxay ku xiran yihiin dowladda dhexe ku xiran yihiin gobolkiina wuxuu noqday gobol maamul goboleed ah oo baa iyo bokol shabeellada hoose koonfur galbeed a lawada yihahdaa marka dhinacaas ayaa waaa waxaa weli wax ka dhiman in wax laiswaafajiyo maamul goboleedka nidaamkiisa u degsan oo amniga kusugi lahaa iyo xasiloonida kusoo celin lahaa iyo dowladda dhexe oo ciidamadeeda joogaan iyo mataqaana amisomka in laiswaafajiyo intaas ayaa weli mataqaana aan hirgelin taas maxaa ka faa-idaysanaya marka cid walba oo oo colaadaan iyo dhibaatadan dan ugu jirto